بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها خذها رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wacno wanaagsan dhegaystayaal meel kasta oo aad joogtaan iyo si weliba aadnoo maqlaysaan ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyowm qodobada maanta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah dagaalka suudaan oo galay sannadiisii afaraad oo xidhiir ah malaayiin ka mid ah shacabka reer suudaan oo weli dibad joog ah haddaba sidee ayay ahaayeen furimaha dagaalka ee sannadkan maxaase fashilinaya juhuudda lagu doonayo in lagu soo afjaro colaadan si daba dheeraanaysa sidee ayuu dagaalka furimaha badan uga furan u cuuriyaamiyey miisaankii istaraatiijiyadeed ee maamulka gumaystaha yuhuudda maxay tahay sababta maraykanka ugu adag tahay in iiraan uu ku qasbo inay isdhiibto maxayse yihiin xaqiiqooyinka uu iska indhatirayo donald trump maxaan ka ognahay sheekada jaasuus loo ballanqaaday lacaga malaayiin dollar ah balse natiijada dabadhilifnimadiisa ay noqotay in ugu dambayn lagu qasbay inuu gacantiisa isku dilo qodobadaas kuwo kale iyo xubintii wargeysyada ayaad maanta barnaamijka uga bogan doontaan ee waa mar kale iyo caalamulyowm بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها خذها رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى waa hagaag waa maalinimo arbaca ah oo ay taariikhdu ku beegan tahay toddobylabaatanka shawaal sannada kun afar boqol afartan iyo toddoba hijiri mar kale ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyowm qodobka ugu horeeyana waxa uu noqonayaa shacabka reer suudaan maanta waxa uu galay sannadkii afraad oo dagaal ah iyagoo wajahaya xaalado aad u adag iyadoo nolosha si tartiib ah ay ugu soo laabatay caasimadda iyo gobollada dhexe balse weli ay taagan yihiin dhibaatooyin nololeed iyo kuwo dhaqaale oo aad u adag inkastoo muuqaalka nololeed ee kharduum maanta uu u egyahay mid u soo kabanaya haddana xaaladaha nololeed ee halkaasi ka jira waa kuwo aad u culus gaar ahaan iyadoo dagaaladu ay halakeeyeen dhammaan kaabayaasha nolosha gobolka kordufaan ayaa isagana ka mid ah gobollada laga soo sheegayo xaaladaha bini'aadanimo lagu daray daafuur oo ah halka musiibada ugu badan ay ka taagan tahay dhanka milatariga dagaalka ayaa sababay in dalka uu kala qaybsamo ilaa laba dhinac oo waaweyn ciidamada dowladda suudaan ayaa gacanta ku haya gobollada waqooyi bartamaha iyo bari oo ay ku jirto caasimadda halka maleeshiyaadka gurmadka degdega ah ee rsf loo yaqaano ay ku sugan yihiin daarfuur iyo qaybo badan oo ka mid ah gobolka kordufaan iyagoo sidoo kala furay jiid dagaal oo cusub oo ka socota gobolka niilka buluugga ah ee ku dhow xadka itoobiya sannadkii saddexaad oo ay colaadu socotay ciidamada dowladda ayaa gaaray guulo militari oo muhiim ah waxaana ugu weynaa labaatankii mey oo ay ku dhawaaqeen in si buuxda gacanta uga dhigeen oo ay nadiifiyeen gobolka kharduum islamarkaana laga saaray dhammaan maleeshiyaadka rsf kadib dagaalo socday in ka badan laba sano sidoo kale kow iyo tobankii janaayo laba kun shan iyo labaatan ciidamada ayaa dib ula wareegay magaalada wadmadani oo ah caasimada gobolka aljaziira waxayna sii wadeen horumarkooda iyagoo ka saaray waqooyiga gobolka niilka buluugga ah jebiyeyna go'doomintii saarneyd magaalada al ubayd ee caasimada waqooyiga kurdufaan bishii febraayo laba kun shan iyo labaatan waxaana intaasii dheer inay dib u qabsadeen magaalooyinka kaaduqli iyo dalang ee gobolka koonfurta kordufaan dhanka kale inkastoo noloshu ay si tartiib ah ugu soo laabanayso bartamaha kharduum haddana xaaladda guud ee dalka ayaa weli ah mid aan deganayn iyadoo miisaanka awoodda uu u muuqdo mid u janjeera dhinaca ciidanka dowladda dhanka xaaladaha bini'aadanimo dagaalka suudaan ayaa isku rogay musiibo bini'aadanimo iyadoo warbixinno wadajir ah oo ay soo saareen hay-adaha u dooda waxaa loogu yeero xuquuqda aadanaha lagu muujiyey in saddexdii sane ee lasoo dhaafay ee barakaceen ku dhowaad afar iyo toban milyan oo ruux sidoo kale lix iyo labaatan milyan oo qof ayaa wajahaya cunto yidhi halka soddon iyo saddex dhibic toddoba milyan ay u baahan yihiin gargaar bini'aadanimo oo ay ku jiraan toddoba dhibic afar milyan oo barakacyaal ah warbixintu waxay sidoo kale tilmaamtay in qoysas badan ay ku qasbanaadeen inay yareeyaan tirada cuntada ee maalintii cunaan taasoo ka dhalatay hoos u dhaca dhaqaale ee waddanka ka jira magaalada kharduum oo ah caasimadda waddanka waxaa laga dareemayaa koror weyn oo ku yimid qiimaha shidaalka iyo sidoo kale sicirka lagu iibsado rootiga iyo adeegyada kale iyadoo isla wakhtigaas io hoos u dhac ku yimid qiimaha lacagta ee suudaan marka la eego lacagaha qalaad iyo qiimaha doolarka oo markii ugu horeysay gaaray ku dhowaad afar boqol marka laga hadlayo suuqa madow tan iyo markii dagaalku uu bilowday si kastaba ha ahaatee iyadoo xaaladda amni ay soo hagaagayso haddana qaar ka mid a gobollada ayaa waxaa ku laabtay ku dhowaad saddex dhibic sagaashan iyo sagaal milyan oo qof ilaa bishii abril kuwaas oo boqolkiiba siddeetan iyo saddex ay yihiin barakacyaal gudaha ah halka boqolkiiba toddoba iyo toban ay ka soo laabteen dibadda gobollada inta badan lagu soo noqday ayaana ah kharduum iyo aljaziira inkastoo weli ay jiraan in ka badan saddex iyo toban milyan oo qof oo barakacyaal iyo qaxooti ah oo sagaal milyan oo ka mid ah ay gudaha dalka ku sugan yihiin marka la eego dhinaca siyaasadda waxaa caasimadda iyo gobollada dowladdu ay maamusho ka muuqda isbeddel siyaasadeed kadib markii may ra'iisul wasaare cusub uu soo magacaabay cabdulfataax al burhaan kadib iscasilaadii cabdalla xamduug bishii janaayo kadib burburkii ku yimid heshiisyadii dhinacyada u dhexeeyey sidoo kalena cabdulfataax al burhaan uu kala diray golayaasha dowladda bishii oktoobar ee bishii janaayo ee sanadkan dowladda ayaa dib ugu laabatay inay ku shaqayso caasimadda kharduum kadib markii si kumeel gaar ah ay ugu shaqaynaysay magaalada boorta suudaan tan iyo agoosto dhanka kale dadaalada dowladaha caalamka ee wadaan ee lagu doonayo in lagu soo afjaro dagaalka ayaan weli noqon mid midho dhal ah hindise afar geesood ah oo ay keeneen maraykanka sacuudiga masar iyo imaaraadka oo lagu doonayay in qorshe nabadeed dalka looga dhaliyo ayaa fashilmay bishii sebtembar mana laga gaarin wax horumar muuqda sidoo kale qorshe dowladda ee suudaan ay soo bandhigtay bishii febraayo loona horgeeyey golaha ammaanka ee qaramada midooba bishii disembar ayaa isagana noqon mid wax natiijo ah keena dhowaan waxaa sidoo kale lagu dhaqaaqay heshiisye shan geesood ah oo ay ku midaysan yihiin midowda afrika qaramada midoobay midowda yurub jaamacadda carabta iyo ururka igaad si mar kale dib boorka looga jafo geedi socodka wadahadallada lagana shaqeeyo qorshe la isugu keenayo dhinacyada oo dagaalka lagu soo gebagabaynayo marka la eego mustaqbalka dagaalka falanqayaasha milatari waxa ay sheegayaan in sanadkii saddexaad uu ku dhammaaday xaalad hakad ah iyadoo midkood uusan dhinacyadu gaarin guul buuxda inkastoo maleeshiyaadka rsf ay soo gaarayaan hub aad u fara badan oo ka imaanaya dhanka imaaraadka carabta kuwaas oo loo soo marsiinayo marino kala duwan oo ay ka mid yihiin dowladaha deriska khabiir milatari oo lagu magacaabo amiin maxamed adayib waxa uu aaminsan yahay inay dhici karto in sanadka afaraad in xaaladdu ay sidan sii noqoto isbeddel weyna aan waddanka laga dareemin marka laga reebo dhinaca siyaasadda iyadoo maleeshiyaadka rsf ay ku hanwan yihiin in dalka ay kala jiraan ayna samaystaan maamul siyaasadeed u gaar ah ayna ku dhawaaqaan dowlad madax bannaan ugu dambayntii khubaradu waxay ka digayaan in haddii ay sii daba dheelaato colaadda suudaan ay isku beddeli karto mid ay ku loolamaan quwado kala duwan dhinacyaduna ay wakiilo keliya ay noqdaan balse cidda guranaysa midhaha qaraar ee ka dhashay colaadan ayaa ah shacabka reer suudaan oo noqday wax dhintay wax barakacay iyo sidoo kale kuwa hadda wajahaya xaalada aad u adag mustaqbal mugdi ahna uu sugayo بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى بل لنور الهدى والشوق حاديها خذها رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا wahagaag imikan waxaad ku soo dhowaataan xubinta wargeysyada iyo walaalkeen ilyaas cabdulaahi bismillaah suhayb aad baad u mahadsan tahay waxaan ugu horeyntii xubinta ku bilaabaynaa warbixin ka hadlaysa sidee dagaalka furimaha kala duwan uga furan maamulka gumaystaha yuhuudda u curyaaminaysa miisaankiisii istiraatiijiyadeed warbixin lagu daabacay wargeyska foreign policy islamarkaana uu qoray qoraaga caanka ah ee david risenberg ayaa si qoto dheer loogu lafaguray xaaladda jahawareerka ah ee uu ku sugan yahay maamulka gumeystaha yuhuudda iyo sida ay u curyaamisay istiraatiijiyaddiisii dagaalka kaga furan furimaha kala duwan waxa uu ninkan ugu horreyntii iftiiminayaa in dagaalka maamulka gumeystaha yuhuudda uu wakhti xaadirkan kula jira iiraan iyo xulafadeeda uusan keliya ahayn mid militari balse waxa uu yidhi waa mid sidoo kale tijaabo xooggan marsiiyey hannaankii istiraatiijiyadda israa'il islamarkaana si xooggan u kala dhantaalay jawaanib kala duwan oo ay xukuumaddan leedahay arrinta koowaad ee warbixintu ay tooshka ku ifinayso waa jabka ciidanka iyo daalka haysta askarta maamulka gumeystaha yuhuudda waxauna yidhi israa'il waxay sheegataa in ay leedahay farsamooyin casri ah iyo awood dhinaca sirdoonka ah haddana dhinaca istiraatiijiyadda guud marka laga hadlayo waxaa muuqata in muddooyinkii lasoo dhaafay ay hoosudhac ballaaran ka dareemayso waxaana ku furan furimo kala duwan mid laga soo bilaabo khaza koonfurta lubnaan daanta galbeed iyo sidoo kale bariga dhexe oo ay kula loolamaysa iiraan dhibaatada ugu weyn ayuu qoraagu waxa uu xusay in ay tahay yaraanta haysata askarta maamulka gumeystaha yuhuudda inta yar ee hadda lahaya ayuuna yidhi waxay ku sugan yihiin xaalad jahawareer ah iskudaygii lagu kordhi lahaa askartan ayaana noqday mid qasab ah taasina dhallinyaro fara badan ayaa ka firxaday ayay warbixintu tiri waxauu sidoo kale ninkan tooshka ku ifinayaa in maamulka gumeystaha yuhuudda wakhti xaadirkan uu u baahan yahay ugu yaraan ilaa shan iyo toban kun oo askari in la helana ay noqotay mid adag dhiigbaxa dhaqaale waa ciwaan warbixintu ay samaynaysa waxaana markan tooshka lagu ifinayaa jaanibka dhaqaalaha ee maamulka gumeystaha yuhuudda iyo sida dhiigbax xooggan uu kagala kulmayo furimaha kala duwan dagaaladan kala duwan ayayna israa'iil ku qarash garaysay ayuu ninkan yidhi balaayiin dollar xukuumadda netanyahu ayay warbixintu sidoo kale waxay sheegaysaa in dagaalkan ay ku maalgelisay deymo kala duwan oo ay ka soo qaadatay dalal dhowr ah taasoo keentay in deynta guud ee maamulka gumeystaha yuhuudda lagu leeyahay ay wakhti xaadirkan gaarto ilaa boqolkiiba toddobaatan sannadkan laba kun lix iyo labaatan middanna waxay israa'iil gelisay ayuu qoraagu yidhi xaalad kala doorasho ah ma amniga dhinaciisa mise in wax laga qabto arrimaha bulshada cabsida laga qaba in maraykanka uu joojiyo kaalmada militari ee israa'iil waa qodob kale oo warbixintu ay tooshka ku ifinayso waxaana tiri meeshii ugu sarraysay ayuu wakhti xaadirkan marayaa xiriirka maamulka gumeystaha yuhuudda iyo washington wixii hadda ka dambeeya filashaduna waa in hoobasho uu ku yimaado cilaaqaadka netanyahu iyo trump israa'iil waxay doonaysaa ayuu yidhi in maraykanka ay marba marka ka dambaysa lugaha u sii geliso xisad uusan ka bixi karin bulshada ameerikaanka ahna waa kuwa ka soo horjeeda si weliba oo uu trump ugu indhexirnaado netanyahu waxaana lagu yidhi waxaa jira isbeddel weyn oo wakhti xaadirkan ka socda gudaha waddanka maraykanka gaar ahaan dhallinyarada iyo xisbiga dimuqraadiga ayaa bilaabay in israa'iil ay u arkaan culays siyaasadeed xitaa garabka midigta maraykanka waxa uu su'aal ka keenay taageeradan indhola'aanta ah ee xilli weliba la siinayo netanyahu ugu dambayntii warbixintu waxay samaynaysaa ciwaan ah ma jiraan marin ay israa'iil kaga bixi karta dagaalladan faraha badan qoraaga rusenberg waxa uu rumaysan yahay in istaraatiijiyadda netanyahu ee wakhti xaadirkan ay noqotay mid fashilantay isagoona waaya askar iyo dhaqaalo tirabeel ah ma uusanna gaarin ahdaaftii ugu muhiimsaneyd xamaas sideeda ayay awood u leedahay iiraan weli waxay haysataa awood ay ku carqaladeyso ganacsiga caalamiga ah iyadoo xiratay marinbiyoodka hormus lubnaanna waxaa ka furan furin kale oo iyadana lagu guulaysan la'yahay ayuu yidhi wargeyska haddii aan intaasi kaga gudubno qodobkan aan markan milacsanna warbixin ka hadlaysa maxay maraykanka ugu adag tahay in iiraan uu ku qasbay isdhiibitaan xaqiiqo noocee ah ayuuse iska indhatirayaa donald trump wargeyska foreign affairs ayaa daabacay warbixin uu kaga jawaabaya labadan su'aalood islamarkaana uu si qoto dheer ugu lafagurayo xaqiiqada dhabta ah ee trump uu iska indhatiraya iyo sababta maraykanka ay ugu adag tahay in iiraan uu ku qasbo isdhiibitaan nadi swanson waa qabiir hore oo ameerikaan ah islamarkaana xukuumadda washington ku matali jiray wadahadaladii iiraan ay lahayd tobannaankii sane ee lasoo dhaafay haddana waxa uu ka tirsan yahay xarunta atlantic council waxa uu maqaal dheer oo uu ku daabacay wargeeska foreign affairs uu kaga digayaa in washington ay ku socoto dhabaha wakhti xaadirkan ay lugta ku hayso oo ah in ay iska indhatiraysa awoodda iiraan trumpna uu dhayalsanayo ficilada ay qaadaysa xukuumadda tehraan waxa uu ninkan si cad u sheegay in donald trump uu si aad ah u yaraysanayo awoodda iiraan isagoo mooda in wax weliba uu afka baarkii ka yahay ilaa goor dambe ayuu yidhi uu arkay xaqiiqada dhabta ah ee gobolka iyo in iiraan aysan ahayn awood layska indhatiri karo waxyaabaha ninkan uu ka digaya in trump uusan iska sii indhatirin waxaa kow ka ah go'doominta marinka hormus swanson waxa uu sheegay in iiraan ay waqti xadarkan si wanaagsan u fahantay islamarkaana ay la qabsatayba xaaladda dagaal waxa uuna yidhi si kastoo ay tixraan ula kulantay dharbaaxooyin militari waa mid hadda gacanta ku haysa kaarka ugu xooggan oo ah marinka hormus iyadoo u adeegsanaysa sida ay doonto waxay bannaanka keentay awood ay ku cunaqabatayn karta islamarkaana ay dhaqaalaha caalamka ku gelin karto xaalad qalqal ah weliba iyadoo adeegsanaysa qalab yaryar sida diyaarado aan dulya lahayn oo dronis ah iyo miinooyinka badda middan ayaana ah natiijo ka dhalatay iska indhatir maraykanka uu soo bilaabay tobannaan sano ka hor oo uu iska indhatirayay awoodda iiraan jaanibka wadahadallada iyo muhiimadda ku gadaaman waa qodob kale oo uu ninkan ku sheegaya in waxii hadda ka dambeeya uusan iska indhatirin maraykanka waxuuna tusaale u soo qaadanayaa fashilka ku yimid wadahadalladii bakistaan ka dhacay wejigoodii koowaad ee lagu madalsan yahay wejigooda labaad waxuuna sheegay maraykanku waxa uu si aad ah u doonayaa in uu fuliyo damaciisa ah marinka hormus oo la furo iyo in xayiraad guud la saaro awoodda gantaalada iiraan lana burburiyo mideeda nuyukliyerka iiraan dhankeeduna waxay doonaysaa tallaabooyin kuwaasi cagsigeeda ah sidaas awadeed ayuu yidhi maraykanku waa uu ku qasban yahay in uusan iska indhatirin gorgortanka iiraan iyo waxa dhabta ah ee heshiis lagu gaari karo maamulka tehraan ma yahay mid si fudud lagu dumin karo waa su'aal kale oo warbixintu ay soo bandhigaysa islamarkaana uu falanqeeyahan ku sheegay in ay habboon tahay in wixii hadda ka dambeeya uusan maraykanka iska indhatirin jawaabta dhabta ah ee su'aashan waxuuna yidhi ninkan inkastoo iiraan ay lumisay hogaamiyaal muhiim ah haddana go'aangaarista tehraan ayaa ah mid isku xiran oo xooggan xitaa cadaadiskii madaxweynaha maraykanka donald trump ee ahaa go'doominta dhanka badda ee iiraan uu ku soo rogay waxa uu u muuqday mid waxtarkiisu uu yar yahay waxaana iiraan awooday in ay jebiso dhammaan hadalladii ka soo baxay donald trump ee ahaa in cunaqabateen uu ku soo rogay dekadaha waddankaas waxaana la arkayay saacadihii lasoo dhaafay maraakiibta iiraan oo ka gudbaya biyaha marinka hormus sidaasi darteed ayuu yidhi iiraan waqti xaadirkan uma muuqato mid xukuumaddeeda ay ku burburi karta si sahlan taasina waa in washington ay si dhab ah u qaadata warbixinta oo gunaanad ku sii dhow ayaa xusaysa marka laga soo tago iska indhatirada qodobadan uu trump iska indhatirayo waxay soo bandhigaysaa su'aal ah maxay tahay haddaba jidka keliya ee u furan xukuumadda washington swanson waxa uu ku talinayaa in maamulka trump uu hoos u dhigo filashadiisa ah guulaha deg dega ah iyo in uu sahalsanayo wax weliba oo ku tacalluqa xukuumadda tehraan islamarkaana uu si dhab ah diiradda u saaraa xaqiiqada dhabta ah iyo awoodda milatari ee ay saaxada la timid dowladda iiraan guud ahaana dhegaystayaal intaa ayaan maanta ku hakinaynaa xubinta oo aad ku maqasheen qodobo kala duwan
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها خذها رياحين قد فحت غوانيها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا waa hagaag maxaan ka ognahay sheekada jaasuus loo ballanqaaday lacaga milaayin dollar ah balse natiijada dabadhilifnimadiisa ay noqoto in ugu dambayn lagu qasbay in gacantiisa uu isku dilo kusoo dhowaada warbixin arrinkaa ku aadanaya walaalkan xaaris cabduqaadir waxaa jira kiiska nin culimo ah oo sanadkii labada kun iyo saddexda lagu xiray dalka maraykanka iyadoo lagu eedeynayo inuu xiriir la lahaa waxay gaalada ugu yeeraan argagixisada ay ula jeedaan mujaahidiinta sheekh maxamed cali al mu'ayad oo sanadkii labada kun toddoba tobankii ku dhintay magaalada sanca ee caasimadda yemen ee labada kun saddexda laga qabtay dalka jarmalka iyadoo markaas kadib loo gudbiyay xabsiyada gudaha maraykanka waxaanuu xarig ku soo qaatay muddo lix sano oo xiriir ah ujeedka warbixinteena ma ahan ka hadalka shakhsiyadda sheekh maxamed mu'ayad iyo taariikh nololeedkiisa balse waxaa halkan ku doogan sheeko ku dhisan dabadhiilfnimo iyo khiyaano uu ku kacay jaasuus camiil u ah sirdoonka maraykanka oo lagu magacaabo moxamed muslix al cansi kaas oo sheekha iyo wiil gacanyaro uu ahaa u gacangeliyay maraykanka isagoo iibsanaya si uu ugu beddesho lacagoo khiyaali ah ay u ballan qaadeen laamaha sirdoonnada dowladda sariibeedda maraykanka kiiska sheekh moxamed almu'ayad ayaa iftiiminaya xaqiiqada waxa uu yahay moxamed almuslix alcansi oo ugu dambeyn la arkay isagoo dulaysan oo aan garin hadafkii uu ka lahaa jaasuusnimada iyo khiyaanada uu geystay moxamed alcansi oo ah jaasuuskaan ka hadlayno ayaa la shaqaynayay hay-adda sirdoonka maraykanka ee loo yaqaan federal bureau of investigation oo magaceeda loo soo gaabiyo f b i waxaanuu door muhiima ka qaatay jaasuuskaasi soo qabashadii sheekh moxamed cali mu'ayad sida lagu sheegay eedeemaha loo jeediyey alcansi waxa uu adeegsaday qorshe khiyaano ah si uu sheekha ugu qanciyo inuu u safro dalka jarmalka waxaana ay ahayd bishii janaayo ee labada kun iyo saddexdii isagoo u sheegay in halkaas uu ku sugan yahay qof mutadaawic samafale ah oo doonaya in sheekha uu ka taageero xarun samafal ah oo uu maamulayey qorshahan ayaa ugu dambeyn waxa uu horseeday in la qabto sheekh mu'ayad iyo gacanyarihiisii moxamed zaayid marka laga hadlayo moxamed alcansi sawirka noloshiisii hore in kasta u ekaa bilow nololeed caadi ah haddana warbixinno kala duwan oo laga qoray shakhsiyaddiisa waxa ay tilmaamayaan inuu si tartiib tartiiba uga leexday waddooyin mugdi ah oo u horseeday dabadhalifnimada iyo inuu la shaqeeyo siriibiyiinta kuwaasoo ugu dambeyn geliyey bartamaha howlgallo sirdoon oo xasaasi ah isbeddelkan ayaa la sheegay inuu la xiriiray cilaaqaad uu la sameeyey dhinacyo amni gaar ahaan sirdoonka f b i da maraykanka taasoo door weyn ka ciyaartay dhacdooyinkii dambe ee noloshiisa iyadoo markii dambe u jihaysay masiirkiisa oo uu keligiis wajahay warbaahinta maxalliga ah iyo ilo kale oo la socday kiiskan ayaa tilmaamaya in sumcaddiisii gudaha yemen ay hoos u dhacday gaar ahaan kadib markii lagu eedeeyey inuu kaalin ku lahaa qorshe lagu qabtay sheekh moxamed al mu'ayad dad badan ayaana u arkayey inuu ka shaqeeyey dano shisheeye halkii uu ka difaaci lahaa diintiisa iyo dalkiisa moxamed muslix alcansi waxaa dhalay haweeney etoobiyaan ah iyo nin yemeni ah qoyskiisu waxa ay markii hore deganaayeen etoobiya balse aabihi ayaa ka soo hayaamay halkaasi kuna laabtay yemen intii lagu guda jiray lixdamaadkii qarniga lasoo dhaafay waxaa la sheegay in alcansi uu si fiican u bartay luuqadda cibraaniga yuhuudda xilli hore oo noloshiisa ah dhanka shaqada waxaa alcansi uu markii hore lahaa maqaaxi yar oo ku taalay xaafadda baabul yemiin ee magaalada sanaca balse markii dambe ayuu bedelay ganacsigiisa isagoo u wareegay dukaan lagu iibiyo raashiinka iyo agabka cuntada moxamed alcansi waxa uu bilaabay shaqo isagoo ka mid noqday waxaa markaas loo yaqaanay amniga qaranka oo ah sirdoonka yemen sanadkii kun sagaal boqol labaiyo todobaatankii wixii uu si tartiib tartiiba u dalaacaba waxa uu noqday wakiil ka tirsan amniga qaranka oo ka howlgala garoonka diyaaradaha ee magaalada sanaca sanadkii kun sagaal boqol sagaaliyo toddobaatankii kadib waxa uu u wareegay shaqo kale isagoo ka howl bilaabay safaaradda maraykanka ee ku taala caasimadda yemen taasoo la sheegay inuu ku helay kadib markii mid ka mid a eheladiisa u fudeeyey arrinkaasi macluumaadka la helay waxay sidoo kale tilmaamayaan in alcansi uu ahaa nin xaasle oo lahaa lix caruur ah kuwaasoo kale ah saddex wiil iyo saddex gabdhood iyadoo la sheegay in curudkiisa uu ahaa wiil da ahaan gaaraya konton sanno sanadku markuu ahaa labada kun iyo saddexdii uu u safray dalka maraykanka isaga iyo xaaskiisa balse halkaas uu kusoo nagaan waayey in ka badan hal bil kadib markii uu wajahay dhibaatooyin la xidhiira dukumiinti been abuur ah oo la sheegay inuu ku lug lahaa aabihiisa bilowgii siddeetamaadkii moxamed muslix alcansi waxa uu la shaqeeyey nin u dhashay talyaaniga oo ay wada galeen mashruuc ku saabsan qodista ceelasha loo yaqaan artisiinka iyo horumarinta beeraha hase ahaatee waxaa lagu eedeeyey in uu khiyaamiyey saaxiibkiis islamarkaana uu ku kacay falxatooyo waxaana uu saaxiibkiisii ay shaqo wadaagga aheen ka xaday laba mashiin oo kuwa ceel qodista ah arrintaas kadib waxaa bilaabmay muran iyo isqabqabsi ugu dambeyntiina ninkii talyaaniga ahaa ee dacwad u gudbiyey maxkamad waxaa alcansi lagu xukumay inuu bixiyo ganaax lacageed oo culus islamarkaana uu dib u celiyo labada mashiin ee uu qaatay cadaadiskaas dhaqaale awgiis waxauu ku khasbanaaday inuu ku dhawaaqo iflaas iyo inuu ceertoobay isagoo dhammaan iibiyey hantidiisii si uu u bixiyo lacagaha lagu xukumay waxaa ka mid ahaa hantidii uu iibiyey xafiis duulimaad iyo laba guri oo waaweyn oo ku yaalay magaalada sanaca ee dalka yemen intaas kadib waxa uu u safray magaalada jidda ee ku taal dalka sacuudiga halkaas oo uu ka shaqeeya xafiis ganacsi oo soo dejinta badeecooyinka iyo dhoofinta ah laakiin kuma guulaysan in muddo dheer uu sii wato shaqadaasi waxaana uu bilaabay in marar badan uu isaga kala gudbo shaqooyin kala duwan iyo magaalooyin dhowr ah taasoo la sheegay in ay sabab u ahayd dabeicaddiisa iyo habdhaqankiisii shaqo ugu dambeyntii dhammaadkii siddeetamaadkii waxaa laga saaray dalka sacuudiga iyadoo la sheegay in arrintaas ay ku timid kadib dacwado la xidhiira anshaxumo oo loo heystay alcansi wuxuu dib ugu laabtay magaalada sanca halkaas oo uu ka bilaabay shaqo shirkad daawooyinka iibisa waxaana uu ku biiray shirkaddaasi oo ay kaga horreeyeen laba ganacsade oo mid ka mid a uu ka yimid gobolka xadaramood oo qiyaastii toddoba boqol toddobaatan toddoba kilomitir bari kaga beegan caasimadda oo ah sanca iyo ganacsadaha kale oo ka soo jeeday gobolka ticis oo saddex boqol iyo labaatan kilomitir koonfur ka xiga magaaladaasi si kastaba waxaa la sheegay inuu khilaaf ganacsi dhex maray isaga iyo saaxiibadiis kadib markii lagu eedeeyey inuu leexsaday ama uu lunsaday lacag dhan qiyaastii soddon iyo shan milyan oo riyaal arrintan waxa ay keentay muran xoogan waxaana la sheegay in mid ka mida labadii ganacsade ee shirkadda uu si xun u garaacay taas oo sababtay in isbitaalka weyn ee sanaca la dhigo halkaasoo uu ku jiray in ka badan afartan iyo shan maalmood marka laga hadlayo eedeymaha kale ee caalamiga ah waxaa la sheegay in bishii mey ee labada kun afartii lagu soo oogay dacwad la xiriirta khiyaano bangi oo ka dhacday maxkamad federaali ah oo ku taala magaalada brooklyn ee dalka maraykanka wararka qaar ayaa sidoo kale tilmaamaya in kiiskan uu noqday mid ay hay-adda f b i da isku dayday in si qarsoodi ah ay u maareyso intaas kadib noloshiisa iyo xiriirkii uula lahaa hay-adda sirdoonka maraykanka ee si weyn u shaacay waxaana uu dheliyey muran iyo su-aalo badan taasoo ugu dambeyn keentay in la isku xiro kiisas kala duwan oo caalami ah oo isaga lagu eedeeyey maxamed muslix al cansi waxaa la sheegaa in xiriirkii uula lahaa sirdoonka gudaha maraykanka uu bilaabmay wuxuu ka dambeeyey kow iyo tobankii sebtembar sannadii labada kun iyo kowdii sida ay warbixinadu tilmaamayaan waxa uu tagay xarunta f b i da ee magaalada new york isagoo isku soo bandhigay inuu leeyahay khibrad sirdoon iyo aqoon uu ka helay shaqadii hore uu ka soo qabtay hay-adda amniga qaranka ee yeeman waxaana uu halkaas ka bilaabay jaasuusnimada waxa uu ku yaboohay inuu keeni karo xog la xiriirta ilaah maalgelinta ee ururweynaha mujaahidiinta alqaacida taasoo keentay inuu si rasmi ah ula shaqeeyo f b i da ayna qaataan ka camiil ahaan waxa uu si deg deg ah ugu biiray nidaamka xog ururinta islamarkaana noqday il sirdoon ay ka helaan xogo badan waxa uu sidoo kale qirtay inuu helo lacag gaaraysa ku dhowaad boqol kun oo dollar taasoo lagu sheegay inay ahayd abaalmarin la xiriirta kaalintii uu ku lahaa kiiskii lagu qabtay sheekh moxamed cali almu'ayad bishii juun ee sanadkii labada kun iyo saddexdii wuxuu door weyn ku lahaa in almu'ayid uu u soo safro jarmalka isagoo ka soo safrinaya magaalada sanca ee dalka yemen kaasoo safirkiisa ku tegay magaalada frankfort waxaanay tallaabadaasi noqotay qayb muhiima oo ka mid ah howlgalkii lagu soo xiray mu'ayad sidoo kale washington post waxaay soo xigatay saraakiil sheegaysa in alcansi uu gacan ka geystay in ciidamada maraykanka ay soo afduubtaan ilaa labaatan qof oo muslimiin ah iyo in sidoo kale ay gacanta ku soo dhigaan oo ay la wareegaan lacag ka badan hal milyan oo dollar wixii ka dambeeyey weeraradii kow iyo tobankii sebtembar sidoo kale muddadaasi waxaa jirta dood ku saabsan in shakhsigan uu xiriir la leeyahay wakaalad labageysood ah yacni uu yahay qof si isku mida ula shaqeeya maraykanka iyo yemen si toosaana ugu adeego masaalixda maraykanka waxaana jaaliyadda yemen ee ku nool maraykanka ay aaminsanaayeen in alcansi labada dhinacba uu la kalluumaysanayey alcansi waxaa la sheegaa in intii uu socday ka hadalka kiiska sheekh almu'ayad ee loo haystay kulgulahaanshiyihiisa uu si joogta uga cabanayey in f b i da ay uga baxday ballanqaadyadii ay u samaysay kuwaasoo ay ka mid ahaayeen inuu helayo lacago malaayiin dollar lana qarinayo shakhsiyaddiisa si aan loo ogaan aqoonsigiisa inuu ahaa jaasuus danahooda u adeegaa waxaysan sidoo kale siin muqaabilkii ahaa helitaankiisa dhalashada maraykanka taas oo horaantiisii jaasusnimada kula heshiiyey maraykanka waxaa la sheegaa inuu xaqiijiyey oo keliya in intii uula shaqaynayay f b i da uu helay wax ka yar boqol kun oo dollar halka markii hore loo ballanqaaday lacag aad uga badan oo gaaraysa shan milyan oo dollar iyo deganaansho joogto ah oo mustaqbalka ah oo uu ku qaadanayo dalka maraykanka isagoo qudhiisa waxa uu marar badan warbaahinta uga sheekeeyey riyadiisii ahayd inuu noqonayo milyoneer siday u ballanqaadeen saraakiisha f b i da balse rajadiis waxa ay burburtay markii ku dhowaad boqol kun oo dollar loo dhiibay isagoo liita oo gun ah gacantiisuna hoosayso dhammaadka safarkii ku dhisnaa saaqidnimada tuuganimada khiyaanada iyo dabadhifnimadii uu ku soo qaatay noloshiisii waxay ahayd in alcansi uu isla dhaqaaqay fal ismiidaamin ah isagoo isku horgubay aqalka cad ee maraykanka kadib markii uu ka carooday wixii ay saaxiibadiisu ku sameeyeen durbadiiba falkaasi waxaa loola cararay isbitaal ku yaal gudaha dalkaasi halkaas oo uu ku nafbaxay kuna soo afmeerantay noloshiisii isagoo aan xaqiijin riyo aan dhammaad lahayn iyo dhalanteed in muddo ahba uu kari lahaa in uu ka dhabeeyo masiirkiisuna wuxuu noqday midka uu ku dambeynayo mid weliba oo gaalada mooday wehel iyo ahal una hiiliyey kadib markii uu khudlaamiyey nafsadiisa ka baxay diinta islaamka khiyaanayna dalkiisa iyo dadkiisa كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
guud ahaan intaas ayaan kusoo gabagabaynay barnaamijka caalamulyom kulanti dambe ayaa inoo ballan ah inta ka horaysa nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu
شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وموجة القلب ضجت في مجاريها بشرى